barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com
bisha juulayna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan magaalada laasxaanood oo wax ka barta jaamacadda nugaal ayaa isku abaabulay sidii ay dhallinyarada kale oo dhigooda ahi ugu dhiirigelin lahaayeen in iyagoo wax baranaya ayna markaasi shaqaystaan oo shaqo raadsadaan
waxaan isku wadaa laba qaybood ganacsadana wahay waana shaqaystaa waxna waan bartaa oo waxna arday ka tirsan jaamacadda nugaal runtii taasi waxay u noqonaysaa dhiirigelin dhallinyarta magaalada in ay isku wadi karaan iyagoo shaqaysanaya haddana ay iyagu ganacsigiina ay wadaan haddana waxbarashadiina ay dhinaca ka wadaan waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dugsi ay gabdhaha reer baadiyaha ah oo keliya wax ka bartaan oo laga dhisay meel ku taala magaalada gebiley ee somalilan una jirta ilaa iyo laba iyo toban kilomitir
markii ugu horreysay ee aanu qorray waxaanu qorray shaniyo toddobaatan baanu qorray shaniyo toddobaatan waxaa ku jiray labaatan gabdhood oo ta ugu yari ay toban jir tahay ta ugu weynna shan iyo toban jir tahay waxa weeye dadkaasi waxay waayeen waxbarashay waayeen gabadh shan iyo toban jira oo uula fadhiyaa ilmaa kaa soo daadanaysa imiga haddaad aragta gabdhihii quruxdooda iyo siay wax u barteen dee waa wax lala yaabay noqonaysaa
xubinta ciyaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii ugu dambeeyey caalamka wiilka sodoga uu yahay madaxweynaha maraykanka donald trump ee jared kushner islamarkaasina u ah la taliyo sare isla madaxweynaha ayaa maanta wajahaya su-aalo weydiin kale oo uu kala kulmayo guddiga sirdoonka u qaabilsan senadka taasoo qayb ka ah baaritaanada ku aadan kulug yeelashadii doorashada ruushka ee madaxtinimada maraykanka sanadkii isniintii ayuu la qaatay isla guddigaasi kulankaas la mida oo albaabadase u xirna waxaase uu bulshadu u sheegay inuusan ogeyn ama islamar ahaantaasina isaga laf ahaantiisa uusan xiriir la yeelanin ololihii dad ka tirsan oo ololihii doorashada trumpna aysan xiriir la yeelanin ruushka ka hor iyo kadib doorashadii novembar waxa uu yidhi wax xiriirana ma dhex marin ruushka mana garanayo haddii ay jirto cid kale oo ka tirsanaa ololaha oo sidaasi samaysay
golaha senadka maraykanka ayaa maanta cod u qaadaya in dood laga furo iskudaygii ugu dambeeyey ee xisbiga jamhuurigu ay ku doonayaan inay wax kaga bedelaan habka daryeelka caafimaad ee uu dejiyey madaxweynihii hore barack obama hogaamiyaha aqlabiyadda odayaasha maraykanka mitch mcconnel ayaa hadabada ka riixaya sidii uu xeerkani sida ugu suurtagalsan ugu meelmari lahaa hase yeeshee muddo bil ahba waxa uu ku qasbanaanayay inuu tallaabo dib u qaado kadib markii ay u caddaatay inaanu caymiskan cusubi heli karin codad ku filan jamhuurigu waxa ay golaha sanadka ku leeyihiin aqlabiyad ah laba iyo konton cod halka dhinaca kale ee dimuqraadiyiintuna ay haystaan siddeed iyo afartan cod kana midaysan yihiin diidmada mashruucan uu donald trump doonayo inuu ku bedelo obamaker xisbiga jamhuurigu waxa ay luminayaan laba cod haddii codadku ay barbaro konton iyo konton ah noqdaanna waxaa codayn doona madaxweyne ku-xigeenka mike bens si uu dhinac ugu rido senatarka jamhuuriga ah john mccain oo maalmahan xaalad caafimaad uga maqnaa golaha ayaa shaaciyey inuu fadhigan kusoo laaban doono mccain oo aad u dhaliila siyaasadda madaxweyne trump ayaa toddobaadkii tegey laga helay xanuunka kansarka ee maskaxda ku dhaca
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a markanaynu gudagalno qodobada barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku dhegaysan doontaan rag aqoon-yahanaa oo qaarkood ay yihiin macalimiin wax ka dhiga dugsiyada dowladda ay ku yaalla magaalooyinka gabiley iyo boorama ayaa isku xilsaaray sidii ay dugsiyada waxbarasho markaa uga furi lahaayeen meelaha miyiga si ay gabdhaha xoola raaca iyo kuwa guryaha joogaba wax ugu bartaan wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa arrimahaasi ka waraystay mid ka mid a aqoon-yahanka dugsiyadaasi ka hirgeliyey meel u dhow magaalada gabiley
inta badan deegaanada miyiga gabdhaha say waxbarasho ku helaan way adag tahay waxaa jira aqoon-yahano isku xilqaamay amase isku hawlay sidii gabdhaha ay ugu samayn lahaayeen waxbarasho dadka isku hawlay waxaa ka mid a aqoon-yahan ibraahim aadan qaalib oo inta badan ka shaqeeya howlaha samafalka ibraahim waxaan ka waraysanay dugsi uu ka dhisay deegaan miyi ah oo la yidhaahdo gobka daarimo ibraahim kusoo dhowow barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a bal waxaad nooga warantaa sida aad u dhistay dugsigaasi iyo aasaaskiisa sida aad ku bilowdeen dugsigaasi ku yaala gobka daarimo oo ka mid ah degmada gabiley waxaan u mahad celinayaa marka hore weriye haashim sheekh cumar good iyo idaacadda v o a ee fursadday siisay inaan maanta kaga hadlo horumarka iyo tacliinta aanu ka samayna goobka daalimo annaku horta waxaan ku dhashay goobka daalime saari dhexdeeda waa meel gebile u jirta labayo toban kilomitr lix sano horteed baanu bilownay waxaan tegay meeshii waxaan soo aragnay meeshiio gelgelinho deegaan aada u weynho kala duwan weliba oo aan cid dulaho aanay deganin aada u ballaaran iskuul lahayn waxaanu ka fikray markaa bal sidii meeshan iskuul lagu samayn lahaa midna waxaa jirtay marka dadka yagii hore iskuullada galay gabdhaha lama keeni jirin mabay heli jirin tacliin waxaanu samaynay marka intaanaan waxba bilaabin horta waxaanu samaynay laba guddi guddi wuxuu guddi macalimiin u badan oo nin nuux faalax laydhaa uu ka ahaa jerman iyo guddi dadka magaala meesha degana marka la samaynayo mashruuc haddii aanad ku darin dadka meesha degan oona turxaan saarin oona talada u dhiibin shaqadu ma socoto hadiyo walaalo waxaanu markaa qaalaanurus baanu samaynay qaalaanuriskii markaanu soo ururinay markiibaanu abaabileen waxoogaa lacaga soo helay urur laydhaa camuud foundation oo international maraykan ka furan oo dadka caawiya oo aan caawinun maxay ahde aan gobol keliye iyagu international noqday ayaan anigu la hadlay waxaan ku qanciyey in meeshaa iskuul laga furo sanad bay gu qaadatay sanad dabadeed ayay fureen waxaa kaloon ka soo fikirnay waa dadka miyiga macalinku sidii noogu joogi karaa macallinku wuxuu ku joogi karaa dhaqaale inuu helo waxaanu ku daray guryo la seexdo waxaanu ku daray dukaan oo macalimintu leedahay waxaanu ku daray layn waxaanu ka samaynay atlas waxaasoo dhan macalinka ayaan ugu talagalnay si uu u joogi kara meesha marka annagu waxaanu ka howlgallay sidii loo qalabayn lahaa dadka qurba joogga ah dadka maxay ahayde reer gabiley reer hargeysa reer boorama reer burco cidaan naga caawin ma jirto waxaa jira dad aan laan gelinayno lacaga noo soo diray waayo anigu waxaan isticmaalayay internetka isticmaalayo internetka dadka iga arkaa markay yidhaahdaan markay arkaan barnaamijyadeeda ayaa waxaan sameeyaa bal brogram fiican weeyaan kolka yidhaahdaan ayaan laakiin kuu soo diree konton dollar soo dir fundraising ma ku samayninaba ardaydii aad ku bilowdeen tiradoodu intay ahayd da'dooduna intay ahayd markii ugu horreysay ee aanu qorray waxaanu qorray shan iyo toddobaatan baanu qorray shan iyo toddobaatan waxaa ku jiray labaatan gabdhood oo ta ugu yari ay toban jir tahay ta ugu weynna shan iyo toban jir tahay waxa weeye dadkaasi waxay waayeen waxbarashay waayeen markaa markaad soo joogsato gabadh shan iyo toban jira oo uula fadhiyaa ilmaa kaa soo daadanaysa imiga haddaad aragta gabdhihii quruxdooda iyo meeshii iyo siay wax u barteen de waa wax lala yaabay noqonaysaa kalaaska ay gaadheen gabdhahaasi berigii aad qorteen iminka kalaaska imsaad ayay marayaan lix sano horteed baanu bilownay kalaas six baa ku jira iminka gabdhihii waxay marayaan kalaaska lixaad bay marayaan
qorshaha markaa maxaa idinku jira marka ay dhammaystaan dugsiga dhexe ardaydaasi halkay uga wareegi doonaan amase maxaad kaleed bari doontaan dadaalkiinna aad guddigaasi deegaankii aad wadaan maxaa idiin qorshaysa qorshaha noogu jira waxaa ka mida maaha tacliinun waxaa noogu jira biyo waxaa noogu jira beero waxaa noogu jira caafimaad dugsigaa waxaan noogu talagalnay inuu ilaa secondary aanu dhisno imika interminanka iskuulka yagaa unbaale intermediate marka dadka hareeraha yaga ee kolka ka soo baxaan afarta ka yagaa la isugu keenaya wasiirka tacliinta oon saranay wuxuu ii sheegay inaan ka dhigi doonaba boarding school markaa taasina ta khayr soo socdo weeyaanoo miyigiiyo caruurtaada iyaga wax olii la jooga ay secondary kaga soo baxaan dee waa horumar aan kaba dhicinba afrikaba
xaashim sheekh cumar good v o a warama
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacaddeenna duhurnimo haatanna sool inta badan dhallinyarada soomaalida ah ayaa marka ay jaamacadaha soo dhammeeyaan ka cawda inaanay helin shaqooyin ku habboon magaalada laascaanood ayay koox dhallinyaro ah oo wax ka barata jaamacadda nugaal ee magaaladaasi islamarkaana ka shaqeeya ganacsiyo kala duwan waxay isku xil saareen in ay dhallinyarada kale ee ardayda ah ku dhiirigeliyaan sidii iyaga oo waxbarashadooda wata ay haddana shaqooyin u raadsan lahaayeen warbixintan waxaa laascaanood inooga soo diray wariyahayaga cabdikariim olol
dhalinyarada magaalada laascaanood ee dhigato jaamacadaha ayaa qaarkood oo bilaabay inay xilli hore raadsadaan shaqooyin kuwaasoo qaarkood ay ku guulaysteen waxaana dhibaato ku noqoto dhalinyaradu xilliga ay soo dhammeeyaan jaamacadaha siday shaqo ku heli lahaayeen magacaygu waa maxamed cashiid jaamac kulan magaalada laascaanood runtii cabdikariinow waxaan ka mid ahay dhalinta kulan magaalada laascaanood haddana iyagoo waxbarashadoodii wata bilaabay fursado shaqo aniga jaamacadda heerka labaad baan damarayaa waxaana jira waxaana ka shaqeeyaa meeshan sagal furniture and workshop oo ah haddee meel ka shaqeysa hurdooyinka wax noocaas waxaa jira caqabado badan oo haysata dhalinyarta ku nool magaalada ascaanood ama dhalinyarta soomaaliyeed badankoodba haddaan dhaho waxaa jirta qof soo dhammeynaya degree ama master ama bachelor haddana aanan helin wax fursad oo shaqaa waxaan aada u waxaan aada ugula talinaya dhalinta waxbarata in iyagu inta waxbarashadu ay wadaan ay haddana ay baadhaan fursado shaqo marka adiga haddirtaan fursad bay kuu tahay dee inaad dhanka kalena wax barato haddana aada shaqo ha ani fursad weyn baa hadda ii tahay oo waxaa jira an hadda businesskaan dhigtaa haddana markii aan business ba haddana ku jiraa wixii haddana jaamacadda lagu dhigaya haddana kan ku arkaysa oo practicaala marka waxaan aada ugu dhiirigelinayaa dhalinta ku nool magaalada ascaanood iyo dhammaan dhalinta soomaaliyeedba inay intay jaamacadda ku jiraan haddana ay bilaabaan fursado shaqo inay keenaan dhalinyaradan ayaa qaarkood waxaay samaysteen hal abuur xilliga ay waxbarashada ku jireen waxayna barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a uga warameen anigoo ah sharmaake aadan jaamac warsame kuna magac dheer samiir oo ah awnarka carwakiin waxaan u sheegayaa bahda dhallinyarada in anoo anigu kolley shaqaysta aan waxna barto oo labada jaanisba aan isku wado dadkuna ay aaminsan yihiin inaan la isku wadi karin laakiin waxaan u arkaa inaan anugu u ahay example maadaama aan jaamacadda nugaal dhammeeyey anoo shaqaysanaya oo carwadan aad aragtin haysta facultyga aan dhammeeyeyna waxaa weeye c d community development and leadership waxa aan wadana waa ganacsi dadku waxay u arkayaan inay kala duwan yihiin ha kala duwanaadeen laakiin dee hobbigayga ayaa keenay inaan doorto c d-ga ahna anigoo ahna ganacsade marka waxaan u sheegayaa dhallinyarada in muxuu ahaaye jaaniska waxbarashadu furan yahay jaaniska shaqaduna ay furan tahay oo adoo wax baranaya aad shaqaysan kartid laakiin haddii aad istiraadid adoo waxbaranaya ma shaqaysan kartid taas waa been waxaan leeyahay dhallinyarada dee aniguba anoo waxbarashadiiyo shaqadiiba isku wada ayaan waxna igaga xidhnayn oo labaduba aan isku wadaa marka dhallinyarada waxaan u sheegayaa inay shaqaystaan wadankooda aaminaan dalkooda ka shaqaystaan laashcanood ka shaqaystaan sida anna aan u shaqaysanay in ay u shaqaystaan muxuu ahayey dee labada jaanisna furan yihiin oo qofku isagoo wax baranaya shaqaysan karo aniguna aad u aragtiin aan dee tusaale ahayd carwadan weyn aad aragtiin ee carwakin layaado anoo haysta aan nugaal university aan dhaweeyey dhallinyaradii aan la kulmay ee gudaha magaalada laascanood ayaa qaarkood waxa ay sheegeen inay bartaan caafimaadka taasina aysan noqonin fursad ka reebta inay samaystaan xirfado ganacsi oo ay ku shaqaystaan
magacaygu waa cabdishakuur maadi xaaji ducaale waxaan ahay manager of the sana group ama maamulaha sana group runtii waxaan ka tirsanaya ganacsada magaalada meheladaan hayana waa sana group magaceeda oo isugu jirta group isu tegay oo isugu jira supermarket electronic and sports sidoo kale waxaan ahay arday ka tirsan jaamacadda nugal university department of health science gaar ahaan clinical health officer waxaan ahay runtii laba waxbaan isku wadaa dhallinyarana waan ahay waxaan isku wadaa laba qaybood ganacsadana waan ahay waana shaqaystaa waxna waan bartaa oo waxaan arday ka tirsan jaamacadda nugaal runtii taasi waxay u noqonaysaa dhiirigelin dhallinyarta magaalada in ay isku wadi karaan iyagoo shaqaysanaya haddana ay iyagu ganacsigiina ay wadaan haddana waxbarashadiina ay dhinaca ka wadaan marka adiga fursad bay kuu tahay oo jaamacadda adigoo caafimaadka baranaya baad haddana ka shaqaynaysaa dukaanka haa labadaas waa fursad uu qofka baniaadanka haysto isma khusayaan waxaad baranaysid iyo shaqadaadu in ay markasta ay mid noqdaan haddana adigoo shaqaysanaya shaqadaadi dhinaca ka wata waxbarashadaadina fursad waad helisa aad ku wadan kartid runtii waxaan ahay seniorka sanadkan ama sanadkii afraad baan gelaya hadda jaamacadda nugal university qeybteeda caafimaadka marka horta ilahi baa mahad iskale fursadda aadka u qaaligaysiiyey dhalinyartana waxaan kugu dhiirigelin lahaa in fursadda ay ka faa'iidaysan karaan iyagoo shaqaysanaya haddana ay waxaana barashadoodina ay sii wadan guud ahaan dhallinyarada gobolka sool ayaa kuwa si weyn uga tahriiba magaalada laascanood waxaana sabab looga dhigayaa shaqo la-aan iyo qaarkood aan doonayn inay fursadaha gobolka yaalla ay ka faa'iidaystaan cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol dhegeystayaal goordhow xubinta ciyaaraha ayaad dhegeysan doontaan balse markan dhinacii heesaha mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyey fanaanka cawaale aadan ee uu ku luqeeyo ayaan idiin soo gudbinaynaa
haddaad laabkici shalaytu lahayd habbeena ku soo ka leexo lahayd axifeeya haddaad islahayd oo aad ladanay dangaara lahayd adaa isfuree miyad war la'ay oye oye oye haddaad laabkici shalaytu lahayd habbeena ku soo ka leexo lahayd axifeeya haddaad islahayd oo aad ladanay dangaara lahayd adaa isfuree miyad war la'ay oye oye oye lugooyo haddaad u geyso lahayd lamaanta haddaad ka laaso lahayd suntada laqadeed ka siis lahayd adaa liqliqee sideed wax lahayd
ow laalmaye maxaad islahayd codkaasi macaan ee cawaale aadan haddaannu intaasi kaga nimaadno aatana waxaa la soo gaaray xilligii aannu idiin soo marin jirnay hawada xubintii isboortiga waxaa la diyaara jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno horyaalka kubadda cagta dalka soomaaliya ayaa heer gabagabaha ku dhow iyadoo markii ugu horraysay muddo sagaal iyo toban sana ay suuragal tahay in kooxda kubadda cagta dekadaha ay ku guulaysato horyaalka soomaaliya kulan xiise badan ayaa maalinta beritaha ka dhici doona magaalada muqdisho ay isaga hor imaan doonaan kooxda horyaalka difaacanaysa ee banaadir iyo kooxda dekadaha labada kooxood ayaa ku kala jira kaalmaha koowaad iyo labaad waxaana shan dhibcood ay dekadaha ka sarraysa naadiga banaadir banaadir waxay u baahan tahay si ay uga horseegto dekadaha inay koobkaasi ku guulaysato inay ka badiso kooxda dekadaha kooxda dekadahana waxay u baahan tahay in ay iyadu badiso si ay horyaalka ugu guulaysato waxay leedahay shan iyo soddon dhibcood oo ay labaiyo toban kalena ciyaartay iyadoo afar iyo tobanka kulan ee horyaalka oo idal ciyaara halka banaadirna ay soddon dhibcood leedahay labaiyo toban kulan oo ciyaartay naadiga dekadaha waxa ay kulanka ugu dambeeya la yeelan doontaa kooxda waxool oo iyaduna heerka labaad aaday kooxda dekadaha haddii ay ku guulaysato waxay noqon doontaa kooxda horyaalka kubadda cagta soomaaliya sagaaliyo toban sano kadib waxaana hadda haleeliya macalinka naadiga yuusuf cali nuur yuu cali oo sannadkii laba kun koo iyo toban kooxda kubadda cagta ee elman kula soo guulaystay horyaalka isagoo intuu ciyaaryahanka ahaana kooxdaasi elman uu koobab dhowr ahi kula soo guulaystay shalay kooxaha elman iyo horseed ayaa sidoo kale kulan xiise badan ciyaaray oo min siddeed iyo labaatan dhibcood iska lahaa kooxduba koox kale waxay doonaysay inay ka sarmarto kooxda si ay uga badiso hase yeeshee mayan dhicin kuwaana ay isku garab dhicin gooli gool ayay ciyaartoodu ku dhammaatay dhegaystayaal ciyaartaasi berito la dhici doonta xiisaha badan waxyaabaha ku soo kordha barnaamijyadan ciyaaraha dambe ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ciyaarahana tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool jargen club ayaa waxa uu diiday inuu sii gudagalo arrin muran dhalin karaysay ee kala dhexaysay isaga iyo tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united club waxa uu sheegay in uusan doonaynin in uu dareenka u soo weeciyo dhinacayo murinho kaasoo murinho uu yidhi in liverpool iyo chelsea ay sanadkan ku adkaan doonto xaaladda marka la fiiriyo horyaalka naadiga chelsea oo horyaalka ku guulaystay sanadka soo dhaafay ayaa aada isu qalabaysay sanadkan halka manchester united sidaas si la mid ay samaysay liverpool waxay ka mid tahay kooxaha ciyaartooy dhowr ay soo gatay dhinaca kale club waxa uu sheegay in liverpool aysan la soo iibsan doonin aysan soo iibsan doonin aaniraade ciyaarahno magacyo waaweyn leh sababtoo ah murinho darteed oo arrinkaasi sheegay waxaase uu sheegay in ciyaartooyda hadda ay haystaan ay ku kalsoon yihiin sidoo kale dhegaystayaal qodobada kale ciyaaraha naadiga kubadda cagta inter milan ayaa doondoonaysa ciyaaryahan dalbert oo naadiga niis u dheela naadiga niis madaxweynaheeda juan piera rivera waxa uu inter u sheegay haddii ay doonayaan in ay ciyaaryahankaasi gataan inay bixiyaan soddonka milyan ee lagu fasixi karayo qandaraaska ciyaaryahankaasi kula jooga naadiga niis ee waddanka faransiiska xeerankaasi ayaa waxaa la sheegayaa in duruuba naadiga neerazuri ay la gaartay heshiis kaasoo daafaca dambe ka ciyaara ayaashe waxaa ku adkaanaysaa inay lacagtaasi bixiyaan haddii sida ay doonayaanna ay sidaas yeelaan waxaa suuragal ah in ciyaaryahankaasi naadiga intermilan uu ka mid noqdo ciyaaryahanada u ciyaara xil ciyaareedka soo socda gonzalo igwain oo weerarka ugu ciyaara naadiga kubadda cagta yuventus ayaa u sheegay ciyaaryahanka reer argentina ee isla kooxda yuventus u wada dheelaan ee paulo daybala in naadiga yuventus uu sii joogo arrintani waxay ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen in ciyaaryahan neymar oo barcelona udheeliya uu u dheela uu ku dhow yahay inuu u wareego naadiga b s g waddanka faransiiska taasoo ku doonaysa heshiis lacageed oo taariikhda geli doona oo gaaraya milyan oo yuuro waxaana markaa wararkaas ay soo baxeen kadib soo baxayay in barcelona ay indhaha ku weecin doonto ciyaaryahan daybala si ay ugu bedesho neymar waxaase gonzalo igwayin uu sheegay isagoo la hadlayay wargeyska gazeta dela sport in ciyaaryahan daybala uu naadiga yuventus muhim u yahay uuna sii joogayo sidoo kale ugu dambeyn christian ronaldo oo xurguf dhinaca canshuuraha ay kala dhexaysay mas-uuliyiinta waddanka spain islamar ahaantaasina dhowaantan sheegay inuu ka tagi doono naadiga kubadda cagta ee real madrid ayaa waxa uu tilmaamay inuu doonayo inuu sii joogo naadiga islamar ahaantaasina koobab dhowr ay kula guulaysto sida uu u sheegay wargeyska marka ee dalka sbain xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa nigayta
ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan aanu intaa kaga nimaadno haatanna aanu dib u jalleecno kaalimihii heesaha kaltuun bacdo baa inoo gacan haatinaysa
heestaasi kaltuunbacada gunaanad ayay u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waa kooxda barnaamijkan idila socodsiinaysay jaxfar kuukaay anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdixasan sandheero oo dhinaca iskudubridka iyo farsamada inoo qaabilsanaa dhammaantii oo isku duuban idkaga tagaynaa heestaasi dhegaysa